weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ee idaacadda codka maraykanka oo caadiyan habeenkii aad naga dhegaysataan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka iyo weliba labiiyo labaatanka mitirban haatan waxaa la soo gaaray xilligii aan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkeennii dooda gaaban cali xaraare ayaa yaag fadhiya oo inoo daadihinaya
kuso dhawaada dhegaystayaal mar kale iyo doodeennii gaabnayd doodeenna gaaban ee maantuna waxa ay ku saabsan tahay kaalinta websaydyada amaba bogagga internetka ee soomaalidu ay daabacaan ay u saamayso nolosha dadka soomaalida ah ee iyagu wardoonka ah doodani ayaa waxaa igala qaybgelaya wakiilka websayte-ka la yidhaahdo hadhwanaag ee somalilan mustafe cabdi maxamed oo loo yaqaano mustafa janaale oo jooga hargeysa iyo aadan cabduleh oo isaguna jooga magaalada muqdisho su-aasha ugu horse waxaan weydiinayaa aadan cabdulle aadan waa maxay dhaliilaha aad u haysid websaydyada amaba bogaga internetka ee af soomaaliga ku qoran ee ay dadka soomaalidu daalacdaan waxa laga raadiyo websaydyada ama bogaga internetka waa news waa waxa laga raadiyo ugu badan marka newski waxaa moodaa in uusan factor uusan ku salaysnayn oo uu yahay wax opinion ah oo dadkan wax qora opinionkooda keliya ayay ku sameeyaan barnaamijkan oo journalismkana ama ethics ha ahaado way ka tageen oo ethics ma laha barnaamijka sida ay u sameeyaan meesha laga soo horumarin lahay wix dhacdada wix laga soo marin lahay marmar qaarkood waxaa arkaysaa in backgroundka laga soo hormariyo oo dambaysaba maxaa la dhahay sheeg wixii la rabay in lasoo dhacdadii waa yahay haya mustafa tafadal anigoo kale iyo dhammaan warbaahinta intaan garanaya ka howlgashaa internetka waa dad mihnada saxaafadda bartay oo ku shaqeeya oo intoodaban shahaado haysta tusaale ahaan haddaan soo qaadana shabakadda wararka harnag news dhammaan wariyaasheeda xafiisyada kala jooga iyo inta ka howlgashaaba waa dad mihnada saxaafadda aqoonteedii leh oo jaamacada ka baxay welina ma jirto cidna aflagaadaysay oo cay amba cay aan ku qoran way jiraan websaydo badan oo arag iyo reero ay ku dhex jiraan qoraaladooda laakiin haddana anagu waxaan la ilaaliyaa oo iminka waad garan karaysaa internetka iyo websaytyada markaad la socoto in dadka caydii iyo wixii ay kasii dhammaadeen iyo reeraysigii laakiin loo gudbay in dadka warka loo gudbiyo maadaama aad wax ku qortid adigu websiteka la yidhaahdo hadhwanaag sida aadkaa weliba looga akhristo somalilan wararka sidee baad ku hubisaan sidee baad ku xaqiijisaan walaal markaad tahay nin wariyaa oo mihnadan garanaya waa inaad markaad soorska hesho daba gashaa ilaa shan qof ilaa lix ood xaqiiqda warkaa raadisaa ood cid aad sosgarayso oo muhiima oo warkaa loo raaco arkidaad taha warka marka warkiinu waa war aad iska hubiseen walaa waraan iska hubinay oo cidda aanu ka qaadanay soorska cid loo raacale oo anagu aan ku kalsoonaan kasoo qaadana walaa warka waxaan ku noqon mar kale aadan cabdulle aadan cabdulle maxaa ka mid a waxyaabaha aad ku dhaliilaysid websadyada soomaalida guud ahaan marka laga hadlaayo annaga waxaan ka hadlaynaa boqol kiiba sideetan boqol kiiba sagaashan websaydyada soomaalida ama af soomaaliga lagu qoro unbiased ma aha waa biased waxay tusaale ahaan marka hore aad waxay u badnaa jirtay raadiyayaasha iyo joornaalada oo xarumo leh ayay u badnaa jirtay oo ama markii war roodhiska ay jireen ama maxaa la raadi sheegeen xataa midka iyakaan oo ka shaqeynaya ha ahaado xamar marka uu kuleeyahay weriye marka uu joogo xamar weriyahaas xamar waa ogtahay war roodnaa jiri jiri waagii hore waxaa jiro hadda dawlada ayaa jirto waxyaaba badan ayaa lagu daba kacayaa intaasoo dhan way ka cabsadeen waxay samaysan ma samaysan maxalda xafiis ma laha website xafiisna magaalada muqdisho annaga kuma ogi laakiin jaraa'idada iyo raadiyaasha way leeyihiin horad bay soo duubaan waxay u dhow yihiin wax faktisay u dhow yihiin laakiin nimankan kudirirkii oo si toosa macnaa qoraal lagu soo sameyo internetka lasoo geliya ayay keenaan waxaa caddayn waxaa waa taas dadka magaalada ku nool qurbaha ku nool qofka aa weydiiso soomaaliya ama magaalada muqdisho hala taga markaa tiraadid ha fikirka aad ka qabto warbaahinta ayaan umalaynayaa inaanad mihnad badan dhinaca saxaafadda u lahayn koley kole waxaa dhici karta ninka wariyaha ee mihnada aqoonteeda inaanu marnaba reeraysi iyo ina aanu waxba ku qorin waxaana marka mihnada lagu shaqaynayo ee reernimada laga saaro ee loo shaqaynayo saxaafaddii caadigahayd waad garan karaysaa in in de ay ka horumarsantay iminka maad arag g n g n n to kale waxay kasoo bilowday website bay kasoo bilowday iminkana halkii mara soo aragtay marka la ilaaliyo waxay mihnadiisa waad garan karaysaa halka uu gaadhsiisan yahay u malayn maayo way jiraan oo waxaan kaaga markhaati kaca inay jiraan websaydo badan oo lagu qoro waxyaabo brobaganda dacaayada iyo dad aragtidooda laakiin haddii soo aragtiga marka la eego eighty percent websaydyada de soomaaliyeed marka laisku soo celceliyo waataan aad u professional oo ilaaliya mihnadii saxaafadda aan hal su-aal weydiiye raalliga ahaw mustafaw aan su-aal weydiiye aadan cabdulle aadan cabdulle waxaad joogtaa magaalada muqdisho wararka ay qoraan bogaga internetka ee soomaalidu sidee bay u saameeyaan dadka shacibkaa ee magaalada muqdisho oo kale markay akhristaan
waxyaabaha soomaaliya markaasi gaar ahaan magaalada muqdisho dagaalada iyo kaa ku dhex jiro macnaha infaati ku magaalada muqdisho ama ha ahaadaano kuwa dagaalamayo oo qorya haysta ama ha ahaadaano kuwa fadhkudirka afka dagaalamayo ha ahaadaano intaba saameyn ballaaran ayuu ku yeeshay waxyaabaha ee kadib way soo gelnay kooxad cusub oo kusoo kordhay soomaaliya ayuu noqday websiteka sababtoo ah waxaan moodaa in siyaasiyiinta qaarkood ay ku adeegtaan websaadyada oo siyaasiga fikirka ama aragtida uu qabo ayuu wuxuu la Waaya.
yimaadaa websiteka nin nin nin saaxiibkiisa ayaa websiteka qora anigu- ayuu qoraa iikaad iikaad iikaad waxay iikaad cali anigu- waxaad arkaysaa oo aniga aniga aad u joogay ma iikaadi mustafa oo iikaadi anigu waxaan u joogay een- een qaarkood dadka websaadyada qora qaarkood oo marmar ku dhahaayo macallin ay sheeg maanta waxaan qora waa waayey niyo wax ii alif mafan marka waxyaabahaasoo dhan waxay keenayaan in laga taga eticaska in laga taga taga journalism Waa tahay.
ma laha wax alaala Aan- laga sameeyo aan ma laha su- wax- su-aashan markaan aan weydiin- waa tahay.
waxaan ka hadlayna majority waaye mustafaan weydiinaya mustafa su-aashan kale waxa weeye dhowaan websadyada qaarkood weliba kuwa somalilan waxay qoreen in daahir riyaale oo ah madaxweynaha somalilan uu shaqadii ka caydhiyey amaba uu ka saaray wasiirkiisii maaliyadda oo ahaa gacantiisa midig dabeetana websadyo fara badan ayaa soo daabacay warkaasi wax ka jirina ma jirto arrintaa taasoo kale meel ahayn eh, mid shacabka u horseedi karaysa eh, in la ogaado in beentu aad ugu dheerayso dhinaca websadyada walaal waa runtahay warkaasi war soo baxay buu hala laakiin markaan kuu sheego websaadyada uber visionka waxaan ku shaqana koo kale haddaan nahay shabakada wararka haruuna agnis markaa maanu daabicin geri ahaantiina waa dhiceen websaydo ilaa dhowr websayt oo ah dad cusub oo saxaafado ku cusub oo daabacay laakiin arrintaasi haddana waad garan karaysa markaanay dadka uber visionka way dhacdaa mararka khaladaad dhacaa laakiin haddana dadka mihnada saxaafada leh ee garanayay marka warkaa la helo markaba wayna la hadashaa cidda la casilay iyo halkaad ka helaysa warkaa iyo cidda soo dirtay waa tahay mustafa marka annagoo kale maanu daabicin warkaas way dhacday warkaas wuu soo baxay laakiin annagoo kale iyo websaytyo kaloo badan umay daabicin way jiraan dhowr websayt oo geliya warkaasi daabacay waa tahay maanta waxaa jiray in- in Mus- mustafa maanta waxaa jiray in websaadyada in aan maanta aan fiiriyey qaarkood waxaa ku qornaa in heshiisiinta ama dib u heshiisiinta ama in isu keenida laga dhex wado mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya ee addis ababa ka dhacayo oo aan warkeeda la haynin qaarkood ayaa waxay maantadan maantadan waxay qoreen in mid ka mid ah in uu iscadilaya ama uu iscadilaya ayaa qaarkood qoray ma garata sharcigaadna ma laha ummadaan lagu wareerinayaa maantawasigaan ka hadlaynaa adiga hal website keliya ha difaacin websaadyada dhan haddii ay weydiiso aad tiraahdo war dadkiina waxay ta- maxay tahay waxaa qoraysiin waxay ku leeyihiin annaga dad professional oo wax soo bartay ayaan nahay waana taas waxay qoreen marka ummadda soomaaliyeed waxyaabaha wareeriye oo kusoo kordhay kamid tahay websaadyada soomaaliya En, cali mustafa fikirka aadan igu sheegayo waan kasoo horjeeda waxaan tusaale ahaan usoo qadan karaa wariyaha loo jooga magaalada muqdisho oo kale Waaya.
weli war beenan oo muu soo dirin iyadoo ay mashaakilaad badani ka socdaan xamar iyo dagaalo badan ay ka dhacayaan magaalada xamar ay ka socdaan En, waad garan karaysaa way dhici kartaa wariyaal ay qaada cadifad en, cid taageerid amba ko- hogaamiye kooxeeda taageera amba isbahaysiga en, labada garabyadan is taageera laakiin haddana ma dhacdo maadaama qofku soobtinka raadinayo en, uu yahay qof ku professiona mihnada in aanay arrintaasi marnaba suurtagal ahayn
doodeenina dhegaystayaal maanta intaasi ha inoo joogto